magaalada muqdisho weliba leh ka koobada aqoon isweydaarsi ka saabsanay siyaasadii oo qaabdhismeedka nidaamka isgaarsiinta xaaladaha degdege iyo nidaamyada digniinta hore ee taleefanada gacanta oo qayb kueh tiirka saddexaad ee hindisaha iyo digniinta hore landhanyi hay-adda isgaarsiinta qaranka oo kaaladaasi hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma iyo midowda isgaarsiinta caalamiga ee i t u iyo haqaban qaabaday aqoon iswadaarsigan dareero doona muddo la maalmoode walibana aqoon iswadaarsigan laiskashaanay danayaal muhiim eh oo ay ku mid ayiin shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha biyo adeegyada internetka iyo hana kumid a haydaha dowladda guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma doctor axmed cabdi aadan iyo iftiimii baahada degdega ee linqaba in la xoojiyo diyaargarowga qaran iyo oo la adeegsado teknolojiyada casriga ee digniinta
workshopkan maanta aada iyo aad ayuu muhiim inoogu yahay marka la fiiriyo duruufaheena iyo xaaladaheena marka la eego soomaaliya guud ahaan in digniino hore la bixiyo oo dadweynaha la siiyo waa arrin aada iyo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo maareynta masiibooyinka iyo horumarka xataa laftiisa sidaa darteed marka initiatifekan ali warning for all in dowladda soomaaliyeed qeyb ka noqoto oo ay ku matalayaan hay-adaha isgaarsiinta qaranka iyo hay-adda sodma iyo bilaradaas iyo hay-adaha kale dowladda intaba runahaantii waxay ahayd initiative aada iyo aada muhiim u ah oo dowladda soomaaliyeed ay qaadatay wax badanna runahaantii intaas labadii sane hadda lasoo dhaafay wax badan ayaa laga qabtay maariyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka mudane mustafa yaasiin sheekh oo si rasmi an furiya aqoon-iswadaarsiga iyo xaqiijiyey sida hay-addan ku gohonta dhisowka hanaa isgaarsiineed oo degdege oo laiska laayi koraa ujeedada kulankaa maantay waa in la falanqeeyo istaraatiijiyadda iyo xeerarka kala duwan ee la xiriira maarinta musiibooyinka si gaara isgaarsiinta haddii loo baahan yahy wax ka bedel haddii loo baahan yahay hirgelintiisa iyo fulintiisa intaba in soo jeedin loo sameeyo sidii si guud loogu integrate gari lahaa siyaasada guud ee maarinta musiibooyinka inaan hadda waxay aan haysan inta ogaano waxaa jira oo guud oo la xiriir maarinta musiibooyinka sidaan udhexgelin isgaarsiinta iyo wixii iska bedel loo baahdo inaan halkan ka sheegno hay-adda isgaarsiinta qaranka waxay kamid tahay sidaan hore u sheegay hay-adaha qaran ee fulinaya arrintan mas-uuliyadda sida gaarka u saarana waxay tahay inay dejiso xeer nidaamyaashii iyo qorshayaashii la xiriiray isgaarsiinta si gaar ah ayagoo ka jawaabaysa xaaladda maarinta musiibooyinka sidoo kale waxaan si gaara mas-uuliyad noga saaran tahay inaan diyaarino jawi wada shaqeyn oo ka dhexeeya shirkadaha isgaarsiinta iyo hay-ada hay-adaha ku shaqada leh maareynta musiibooyinka iyo kajawaabistedaba inaan sameyno sidoo kale inaan abuurno jawi farsamadii la xiriirtay gaarsiinta fariimaha sida sel broadcast oo maanta halkaan u fadhino workshopkeeda dhammaantiin aan kheyr soo dhawaada waxaan rajeynaa labada maalmood inaad maskax shiil fiican samayn doontiin oo aad wax macno leh adigoo ka faa'iidaysanaya qubradan la joogta in la sameeyo wax macno leh baahida dadkeena ka jawaaba isla markaana la fuli karo oo aan awoodno inaan ku shaqeyno intii laku guda jira lamada maalmood ee aqoon-iswadaarsiga ku qaybgalyaalka waliba falanqeyn doonana heer nidaamyaalkii oo shuruudaha heer farsame laku horgeliyo nidaamka digniinta hore taleefanada gacanta ee dalkeen